bismillahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare mudane madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya xubnaha saraakiisha waxaan halkan ka akrinayaa hesiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda puntland ee ku aadan geedi socodka doorashooyinka ee sanadka laba kun iyo lix iyo toban howldhac waxaa booqasho qaadatay lix iyo labaatankii maarso ilaa saddexdii abril laba kun iyo lix iyo tobanka ku yimid puntland wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo wakiilada beesha caalamka oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya ahna guddoomiyaha wasiirada arrimaha dibadda ee rur goboleedka iga tedros adonom wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay michael kitchen danjiraha ur goboleedka igad maxamed cabdi afi xogyaha guud ee igad maxbuub macalin wakiilka ururka midooda yurub ee soomaaliya e u michael jirvone danjiraha dowladda turkiga isutaga imaaraadka carabta talyaaniga sweden jabuuti uqeybsanaha arrimaha ururka midooda africa beesha caalamka waxay ugu hambalyeynaysaa dowladda puntland iyo shacabkeeda guushii ay kasoo hooyeen dagaalkii ay la galeen ururka al-shabaab waxayna beesha caalamku ku baaqaysaa in wax alla wixii taageero suurtagal ah la siiyo ciidamada amniga ee puntland beesha caalamku waxay aqoonsan tahay kaalinta tiir dhexaadka ah ee madasha hogaamiyaasha qaran kaga aadan in maslaxadda qaranka la dhowro korna loo qaado iyo dowrka baarlamaanka ee ilaalinta shuruucda iyo dastuurka wadahadal iyo wadaxaajood dhinacyo badan taabtay kadib waxay labada dhinac ku heshiiyeen qodobada soo socda kow meelmarinta doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban kow labada dhinac waxay ku heshiiyeen in wax ku-qaybsiga nidaamka beeleedka afar dhibic shan aan lagu soo xuli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran laguna dhaqmi doonin soomaaliya wixii ka dambeeya laba kun iyo lix iyo tobanka hal dhibici labo dowladda federaalk ee dowladda puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso gudyada doorashada ee lix laba kun iyo lix iyo tobanka ayna u dhan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah hal dhibic saddex labadii dhinac waxay ku heshiiyeen in beesha caalamka si dhow ula soconayso hirgelinta doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban si loo helo hufnaan iyo sinaan afar hal dhibic afar labada dhinac waxay ku heshiiyeen soo xurista iyo doorashada xubnaha xildhibaanada golaha shacabka qaranka inay ka dhacdo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya hal dhibic shan ergada dooranaysa xildhibaanada qaran waa inay noqoto ergo lagu heshiiyey oo ay soo xulayaan madaxda dhaqanka ee beesha xubinta ka ah uu ka soo jeedo una soo gudbiyaan liiskooda gudyada doorashada ergadu waxay ku waxay ka koobnaan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada hal dhibic lix xubin kastoo ee aqalka hoose ee golaha shacbiga qaranka waxaa u tartamaya tiro xubno ah oo ay haween ka mid yihiin kuwaasoo ka soo jeeda beesha xubinta islamarkaana buuxiyey shuruudaha xildhibaannimada oo ay hubiyeen gudyada doorasho ee heer qaran iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya hal dhibic toddobo xubin kasta oo noqonaysa xildhibaan qaran waa inay buuxisaa shuruuda xildhibaannimada ee dastuuriga hal dhibic sideed labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku boboobay puntland kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada garowe hal dhibic sagaal cid kasta oo deegaanadooda xaalad jirta awgeed aysan u ogolaanaynin inay doorasho ka qabsoonto iyo ciddii kale oo danaynaysa dowladda puntland waxay ku soo dhoweynaysaa inay doorashadooda kaqabsan ku qabsadaan garowe hal dhibic toban liiska kama dambayska ah ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran kasoo gelaya puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda puntland marka ay guddiyada doorashooyinka usoo gudbiyaan natiijada kama dambaysta aqalka sare ee baarlamaanka nambarka labaad laba dhibic hal dhismaha aqalka sare waa inuu ka hormaraa dhisidda aqalka hoose ee golaha shacabka qaranka sidii horey ay usoo jeedisay xukuumadda federaalk ee soomaaliya laba dhibici labo labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha puntland u galaya aqalka sare ee golaha wakiilada qaran oo matalaya dowladda puntland waxaa soo sharaxaya xukuumadda puntland waxaana kala dooranaya golaha wakiilada ee dowladda puntland laba dhibic saddex waa in xubin kasta oo aqalka sare ee baarlamaanka qaran ay u tartamaan tiro xubno ah oo ay ku jiraan haween laba dhibic afar xubin noqonaysa xildhibaan qaran ee aqalka sare waa inay buuxiso shuruudaha xildhibaannimada ee dastuuriga laba dhibic shan dowladda federaalk ee dowladda puntland waxay ku heshiiyeen in xulidda xubnaha xildhibaanada golaha baarlamaanka qaran ee aqalka sare inay ka dhacdo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya laba dhibic lix labada dhinac waxay ku heshiiyeen doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka qaran ee beelihii ku gogoobay puntland kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii in doorashadoodu ka dhacdo caasimada puntland ee garowe laba dhibic toddoba liiska kama dambayska ah ee xubnaha aqalka sare ee puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda puntland marka ay guddiyada doorashada usoo gudbiyaan natiijada kama dambaysta laba dhibic sideed dowladda federaalk ee dowladda puntland waxay usoo jeedinayaan madasha wadatashiga iyo hogaamiyaasha qaran inay go-aan ka gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ah iyo madaxweynaha soomaaliya si ay ugu doortaan meel munaasib ku ah oo amni ah tubta geedi socodka doorashooyinka laba kun iyo labaatan roadmap two thousand twenty number saddex dhibic hal waxaa labada dhinac ku heshiiyeen in doorashada sanadka laba kun iyo labaatan ay ku dhacdo qaabka hal qof hal cod mana jirto xaalad keeni karta in lagu noqdo nidaamka awoodqaybsiga ee four point five wixii ka dambeeya laba kun iyo lix iyo toban saddex dhibic labo beesha caalamku waxay damaanad qaadaysaa in nidaamka awoodqaybsiga ee afar dhibic shan aanu dib dambe ugu soo laabanaynin hanaanka deblinimo ee soomaaliya wixii ka dambeeya sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka damaanad qaadka heshiiskan iyo hirgelintiisa beesha caalamka waxay hoosta ka xariiqday sii wadidda wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalk ee dowladda puntland ee ku saabsan arrimaha dibweegista dastuurka iyo federaalisamka qaybsiga deeqaha caalamiga ah horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha wada shaqaynta iyo xoojinta arrimaha amniga sidoo kale waxay dhiirigelinaysaa beesha caalamka islamarkaana taageeraysaa meelmarinta qodobada heshiiskaas heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka qodobada heshiiskaas iyadoo la tixgelinayo danta guud ee qaranka afar dhibic labo heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxaa hirgelintiisa damaanad qaad buuxda ka ah urur goboleedka iga waxaana markhaati ka ah qaramada midoobay ururka midooda africa ururka midooda yurub iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya heshiiskan waxaa saxiixaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk cumar cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali markhaatiyaal waxaa ka noqonaya danjire michael hitin wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya danjire francisco mandera wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga ururka midooda africa u qaabilsan soomaaliya danjire maxamed cabdi afey danjiraha iyo wakiilka gaarka ee ururka urur goboleedka igan danjire michael jervone wakiilka gaarka ah ururka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya e u waxaana damaanad qaadaya his excellence dr tedros adonom wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraatiga federaalk ee etoobiya ahna guddoomiyaha golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka egan waxaanu codsanaynaa marka in heshiiska inoo saxiixaan madaxdii waana mahadsan